xaakinnada cutubka toban iyo toddobaad oo waxaa jira nin degganaa dalka buuraha leh oo reer efraayim magaciisana waxaa la odhan jiray miikaah oo isna wuxuu hooyadiis ku yidhi kun iyo boqolkii xabbadood oo lacagta ahaa ee lagaa qaaday ee aad ku habaartamaysay ee aad igu dhaga hadlaysay lacagtii aniga ahaaya oo anaa qaaday markaas hooyadiis tidhi wiilkaygiiyow rabbigu ha ku barakeeyo oo kun iyo boqolkii xabbadood oo lacagta ahaa ayuu u soo celiyey hooyadiis markaasay hooyadiis tidhi sida runta ah waxaan lacagta u soocay rabbiga oo gacantaydan ka bixiyey wiilkayga aawadiis in laga sameeyo sanam xardhan iyo sanam la shubay taas aawadeed adigan kuu soo celin doonaa oo markuu lacagtii hooyadiis u soo celiyey ayay hooyadiis qaadatay laba boqol oo xabbadood oo lacag ah oo waxay u dhiibtay lacagtume oo isna wuxuu ka sameeyey sanam xardhan iyo sanam la shubay waxayna yaalleen gurigii miikaah oo ninkii miikaah ahaana wuxuu lahaa guri ilaahayood oo wuxuu sameeyey eefood iyo taraafiim oo wuxuuna quduus ka dhigay wiilashiisii midkood oo isna wuxuu u noqday wadaadkiisii waagaasna reer binu israa'iil boqor ma ay lahayn oo nin walubana wuxuu samayn jiray wixii isaga la quman oo waxaa jiray nin dhallinyaro ahaa oo ka soo baxay beytlaxam yahuuda ah oo reer yahuuda ahay ee qoladiisu ahayd reer laawi oo halkaasuu degganaan jiray markaasuu ninkii ka baxay magaaladii ahayd beytlaxam yahuuda inuu dego meel u heli karo oo intuu socday ayuu yimid gurigii miikaah oo ku yiil dalkii buuraha lahaa oo reer efrayim markaasuu miikaah ku yidhi isagii xagee baad ka timid isna wuxuu ku yidhi anigu waxaan ahay reer laawi oo beytlaxam yahuudaah ayaan ka imid oo waxaan u socdaa inaan dego meel aan heli karo markaasuu miikaah ku yidhi isagii anigayla joog oo ii noqo aabbe iyo wadaad anno sannaddiiba waxaan ku siinayaa toban xabbadood oo lacag ah iyo isku joog dhar ah iyo cuntadaada sidaas daraaddeed kii reer laawi guduhuu galay oo kii reer laawina raalli buu ka ahaa inuu ninkii la joogo oo ninkii dhallinyarada ahaana wuxuu miikaah u ahaa sida wiilashiisa midkood oo kale markaasuu miikaah quduus ka dhigay kii reer laawi oo ninkii dhallinyarada ahaana wuxuu miikaah u noqday wadaadkiisii oo gurigii miikaah ayuu joogay markaasuu miikaah yidhi haatan waan ogsoonahay in rabbigu wanaag ii samaynayo maxaa yeelay waxaa wadaad ii noqday nin reer laawi ah